salaamullaahi calaykum idilahaantiinba dhegaystayaal halkan waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kuna soo dhowaada warka habeennimo oo aad kala socotaan rediyo muqdisho aan idin akhriyo anigoo ah maxamed faarax sabriyo qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa shir la yeeshay taliyaasha hay-adaha ammaanka dalka iyo ciidamada amisom kaas oo diiradda lagu saarayo adkaynta amniga guud ee dalka guddoomiyaha guddiga qiimaynta xaaladda deegaan doorashada labaad ee jubbaland ee garbahaari ayaa la kulmay mas-uuliyiin ka socday madasha wadatashiga soomaaliyeed madaxweynaha galmudug oo ku baaqay wax ka qabashada abaarta ka jirta deegaanada galmudug duqa muqdisho cumar finish iyo wasiirka gaadiidka duraan faarax oo maanta si wada jir ah u dhagax dhigay qayb cusub oo lagu soo kordhinayo garoonka aadan cadde madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kulan la qaatay wefdi ay hogaaminaysay ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ciidanka xoogga dalka oo jab xoogan gaarsiiyey maleeshiyaadka al-shabaab oo isku dayey inay weeraraan saldhigga ciidanku ay ku leeyihiin magaalada xudur akhbaaraadka caalamkana waxaa ugu weyn qaramada midoobay oo sheegtay in dad rayid a lagu laayay dalka yukrain waa habeennimo talaada ah oo ay arbaca soo gelayso taariikhduna ku beegan tahay kowda bisha maaris sannadka waxaad dhegaysateen qodobadii warka ugu doorka roonaa haatanna ku soo dhowaada isagii oo dhammaystiran ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa shir la yeeshay taliyaasha hay-adaha ammaanka dalka iyo ciidamada amisom kaas oo diiradda lagu saaray adkaynta amniga guud ee dalka gaar ahaan caasimadda muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa shir la yeeshay hay-adaha ayaa shir la yeeshay taliyaasha hay-adaha ammaanka ee dalka iyo ciidamada amisom waxaana shirkan diiradda lagu saaray adkaynta amniga guud ee dalka gaar ahaan caasimadda muqdisho ra-iisul wasaare rooble ayaa faray hay-adaha amnigu inay xoogga saaraan dardargelinta howlgallada ka dhanka ah argagixisada ee guud ahaan ka socda gobollada dalka in si gaar ah loo adkeeyo amniga caasimadda oo lagu qabanayo doorashooyinka guddoonnada labada aqal ee baarlamanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya guddoomiyaha guddiga qiimaynta xaaladda deegaan doorashada labaad ee jubbaland ee garbahaarey ayaa la kulmay mas-uuliyiin ka socday madasha wadatashiga soomaaliyeed guddoomiyaha guddiga qiimaynta xaaladda deegaan doorashada labaad ee jubbaland cumar maxamed cabdulle ayaa la kulmay mas-uuliyiin ka socotay madasha wadatashiga soomaaliyeed oo ay ka wada hadleen qorsho howleedka guddigan oo uu magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble guddoomiyaha guddiga ayaa madasha faahfaahin ka siiyey qorsho howleedka guddigan oo loo xil saaray inuu ka soo tala bixiyo xaaladda deegaan doorashada garbahaarey isagoo ka codsaday inay gacan ku siiyaan fulinta qorsho howleedkooda madaxweynaha galmudug oo ku baaqay wax ka qabashada abaarta ka jirta deegaanada galmudug sida uu faahfaahinta warkani inoogu eegayo waryaheenna cabdulaahi cabdiraxmaan muuse
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa waxa uu soo xiray shirka saacado badan qaatay oo looga hadlayay abaaraha ku dhuuftay deegaanada iyo degmooyinka galmudug shirkan ayaa waxaa ku sugnaa hay-adaha gargaarka sida qaramada midoobay iyo hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya deegaanada galmudug shirkan waxaa soo agaasintay wasaaradda gargaarka waxaana kasoo qayb galay wasaaradaha waxbarashada wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda beeraha wasaaradda haweenka iyo wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyadoona wasaaradaha iyo hay-adaha kasoo qaybgalay kulanka ay isla jexjeexeen saameynta abaartu ku yeelatay galmudug mudane axmed ayaa waxa uu sheegay in abaarta ay saamaysay dad gaaraya toddoba boqol oo kun oo qof kuwaasoo ku sugan degmooyinka iyo deegaanada maamulka galmudug iyadoona uga mahadceliyey hawsha ballaaran ay wadaan wasaaradaha galmudug iyo hay-adaha gargaarka ee shirkan qeybta ka ah madaxweynaha galmudug ayaa xusay in dadka xoolaha haystay ay qaar uga dhinteen biyola-aan halka intaa soo hartayna ay u taag waayeen maadaama aysan hayn baad iyo biyaba wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday in iskuulo gaaraya konton iskuul oo hoostoga deegaanada galmudug ay xirmeen abaaraha darteed sidaasna ay waxbarasho la-aan kusoo wajahayso oo arday dhiganaysay waxay abaartu si gaara usugusii dhacday meelihii tuulooyinka ahaa oo dhammaanba soo xirmay oo waxbarashadii iskuulaadkii soo xirmeen oo ilaa iyo tiraadana soo gaartay ilaa konton iskuul ay soo xirmeen oo laga soo barakacay iyadoo markii horeba ay yaraayeen iskuullada quudunta hela ee ka maarmi karaa inay la guurguuraan ama ay abaarta iyo barakaca ay raacraacaan oo ay gelmudug ku yaraayeen oo runtii aan hay-adaha qaarkood si gaara arrintaas ugu uga dalbanayno inay sida deegaanada kale ama meelo kale oo badan howla ay ka qabtaan aynan howl la mida gelmudug ka hayn runtii xoolaha sidoo kale san hore u sheegnay biyo la-aanta iyo cunto la-aanta markay saamaysay wixii baaba-ay waa dhammaadeen wixii kalena dadkii tabarba u waayeen ay ay ku hayaan ama ay kusii xanaanaystaan sidoo kale waxaa abaartii ka dilaacay sida warbixinada haddaba wasiirkuna ku warbixiyey imaan hore u haynay cudurraa ka dilaacay sida jadeecada oo kale sida nafaqa darada oo kale ayaa yimid
mudane axmed cabdi kaariye qorqoor ayaa baaq u diray hay-adaha caalamiga isagoona ugu baaqay inay labajibaaraan dadaaladooda ku aadan wax ka qabashada abaaraha xoogan ee saameeyey deegaanada galmudug cabdulaahi cabdiraxmaan muuse warbaahinta qaranka
duqa muqdisho cumar filish iyo wasiirka gaadiidka duraan faarax oo maanta si wada jira u dhagax dhigay qayb cusub oo lagu soo kordhinayo garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho cabdiqaadir shacab ayaa la diyaara maareeyaha guud maamulka iyo amniga garoonka aadan cadde cabdinaasir maxamuud gurey gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada cumar maxamuud maxamed cumar filish iyo wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya duraan axmed faarax ayaa maanta si wada jira u dhex dhigay qayb cusub oo loogu talagalay baakinka gaadiidka si loo yareeyo ciriiriga gaadiidka ee gudaha garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho wasiir duraan axmed faarax ayaa sheegay in dhismahan uu yahay baahee uu qabay garoonka aadan cadde sidoo kale in uu la jaan qaado garoomada kale ee dunida
maanta waad ogtoontiin bilihii lasoo dhaafay eraboorkan iyo mushkilada iyo si aan ugu dadaalaynay in sidii loo heli lahaa baarkin waa laga dhowr maalmood ka hor inaan meeshaan meel xaqxaaqo online temporary ah laga dhiga laakiinse hadda waxaan maanta maadaama maamulkii gobolka iyo magaalada muqdisho iyo dhammaan dadkii ay khuseysay oo dhan aan isula joogno maasha allah waxaan dhagax dhignay baarkinkii ahaa permanentiga oo airboortku yeelan lahaa kumeelgaar iyo waxbaan aan ahayn permanentiga ahaa oo airboortku uu yeelan lahaa haddii laa yidhahda rabno dhismihiisunu maantay sidaas loo dhagax dhigay inuu u bilowdo aan rajaynayna inuu culayska iyo dhibkii hayay gegida diyaaradaha dhexdeeda inaysan dib dambe isu soo noqon doonin waa laga yaaba dadku hadda waxay ku noqdeen boorin bay ku noqdeen sidii baarkingii looga hadlayo dhowrkii biloodoo lasoo dhaafay marka tan waxa weeye waa saaad isula ujeedaan maamulkii gobolka magaalada muqdisho dhammaan hay-adihii kala duwanaa oo qusaysay oo wada socda marka inay haddii laa yidhaahdo inay noqon lahayd inay noqoto markii ugu dambeysay oo aeroboortka uu yeesho baarkin ama meel space baabuurta la dhigto oo bilicdiisa iyo ka mateli karta airboor caalamiga wuxuu leeyahay gudoomiyaha gobolka banaadir ahnaduqa caasimada cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa sheegay in dowladda hoose ay qaadanaysa qaybteeda kaga aadan in garoonku uu yeesho baakin caalami ah
baakinkan waa baakin qayb ka noqon doona serviska airboorka dowladda hoose ayaa mas-uuliyad gaar ah ka saaran tahay gacankuhaynta iyo dhismaha baakinka hase yeeshee waxaa shaqadan ay ka dhexaysaa oo ka wada shaqayn doona mas-uuliyiinta kala gedisan eeraboorka iyo mas-uuliyiinta dowladda hoose ee muqdisho kambaniyada lookalka ah iyo kuwa dalka jooga ajaanibta ah ee halkan u haysta ruqsadda ayaan la kaashan doonnaa waxaynaan annaga uga maarmin inay qayb ka qaataan dhismaha baakinka maantii marka waa dhagaxdhiggii muddo aan dheerayn kadibna waxaan rajaynaynaa xarigjarkii inaan isugu nimaado ayadoo weliba mas-uuliyiinta hadda joogta kuwa ka sarreeya aan rajaynaya inay nagala soo qayb galaan ujeeddadu marka waa intaas shaqadu waa bilaabmaysaa maanta wixii ka dambeeya cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho mahadsanid shacab madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kulan la qaatay wefdi ay hogaaminaysay ku-xigeenka ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay sidoo uu faahfaahinta warkan inoogu soo diray siraaji siiq isxaaq madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa qasriga madaxtooyada ku-meelgaarka ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ee magaalada baydhabo ku qaabilay wefdi ay hoggaaminaysay ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya aniita kiki kulanka madaxweynaha iyo wafdiga oo ay qeyb ka ahaayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed iyo agaasimaha madaxtooyada ayaa waxaa looga hadlay arrimaha abaaraha doorashada iyo amniga waxaa si aada looga hadlay kulanka u dhexeeyay madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed iyo wafuudda ka socotay qaramada midoobay sidii loo sugi lahaa amniga guud ee deegaanada koonfur galbeed islamarkaasina al-shabaab loogu xureyn lahaa qaar ka mid a degmooyinka dadka shacabka ay ku dhibaateeyaan sidoo kale kulanka ayaa looga hadlay dadejinta iyo dardargelinta hoolaha doorashooyinka iyo sidii loo dhammaystiri lahaa arrimaha abaaraha ayaa si aada looga hadlay iyo sidii gargaar bani-aadinimo loo gaarsiin lahaa dadka kasoo barakacay degmooyinka iyo tuulooyinka hoos imaanaya koonfur galbeed ee xilligan ku dhibaataysan magaalada baydhabo islamarkaasina ay saameeyeen abaaraha ka jira soomaaliya kulanka markii uu soo cidlaaday waxaa warfidyaanka la hadlay islamarkaasina u faahfaahiyey waxyaabihii laga wada hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane axmed madoobe nuuno maxamed bismillaahi raxmaani raxiim maanta ay taariikhdu ku beegan tahay kowda maarso ayaa waxaa magaalada baydhabo booqasho ku yimid wefdi ay hogaaminayso ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay mrs niki iyo wafdigeedii waxay kulan la qaateen oo muddo socday madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada kulankaas oo arrimo badan looga wada hadlay ay ka mid tahay arrimaha abaaraha oo saameeyey koonfur galbeed arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha amniga waxaa lagu fogaaday arrimaha abaaraha iyo siday gacan u geysan lahaayeen qaramada midoobey iyo hay-adaha iyo deeqbixiyaasha khaasatan waxaa xoogga la saaray arrinta cakiran ee ka taagan dinsoor iyo barakaca xooggan ee ka socda ee magaalooyinka kale ee koonfur galbeed ayadoo dad badan ay ka soo barakacaan saa ogsoonnahay ee magaalooyinkaas oo isugu darsaday abaara iyo amnixumo iyo biyo la-aan waxay ballan qaadeen in ay gacan xoogle ka geystaan oo si emergency uga jawaabaan arrimahaas midda kale waxaa laga hadlay arrimaha doorashooyinka ayagoo ku bogaaday wafdiga doorka madaxweynaha uu ka dheelay guud ahaan doorashooyinka socda ee soomaaliya iyo gaar ahaan horumarka laga sameeyey doorashooyinka socda koonfur galbeed ayadoo la xaqiijiyey ilaa haddeer in kuraas ka badan konton kursi la doortay oona lagu qabtay labada goobood sida lagu ballamay september 17 agreement ay ahayd siraaji shaysaaq warbaahinta qaranka baydhabo
ciidanka xoogga dalka oo jab xooggan gaarsiiyey maleeshiyaadka al-shabaab oo isku dayey inay weeraraan saldhigga ciidanka ee ku yaala magaalada xudur sida uu faahfaahinta warkan inoogu soo diray maxamed xasan cabdiraxmaan saddex ka mid a maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday ayaa midkooda lagu soo bandhigay goobtii xalay dagaalka uu ku dhex maray maleeshiyada al-shabaab iyo ciidanka guutada sagaalaad xooga dalka ee gobolka bakola oo dagaal fashiliyey weerarkii shabaab kala hortegaya dagaalka waxa uu ka dhacay duleedka magaalada xudur dhinaca galbeed waa meesha magaalada laga difaaco hase ahaatee maleeshiyada ayaa doonayay in ay soo gaaraan difaaca ciidamada waxay ahayd xilli dambe oo dadka ay hurdayeen xilliga dagaalka uu bilowday taliyaha ururka boqoltodobaataniyo-shanaad guutada sagaalaad maxamed sankuus iyo taliyaha sahanka guutada sagaalaad aadan gaabow ayaa ka warbixiyey siday u fashiliyeen weerarka argagixisada al-shabaab ay ku doonayeen inay kusoo qaadaan magaalada xudur iyo khasaaraha ay u geysteen halay dhikisa iyoonayto barki markihayti nimanka dibadiidka ee arbushaad ini weerar ha ka qaadeen gobolka bokool gaar ahaan degmada tanhudur marka halay dhikisa ayaa nimanka difaac ayaha weerareen ini waliba ciidanka hooga dalka soomaaliyeed marka difaaca wayba ah oo dhafatay ka jari marka halay nimankii wayba ah waajibaad fayleen ku fulaysan ilaa todoba qof oo kale ayaa ku hayn miid ayaa ku hayn ilaa lagna nololaan ka seen marka taas gudaantiye ana hiraabtan raad iyo ninka roogna ani nimanka nabadiidka meelwalba rooga in la dagaalama ani xalay waliba waa ciidanka hogga dal Soomaaliyeed oo difaaga oo hudurka jari ani heegan buuhka jaran anigeedoo hal hal hal gumaan ridna ani nololka gobod iyo xalay suurtagalnagati ani waliba rajayna guulwiina ku deerni ani waliba hatan rajayna ani hatan guulamaad ashar lamaad inuu aan dhagna maadaama lagu warhaay waliba waa guulwiina lagu deeri walaa hatan tataala in lamada yoona aruuriyeen waan hatan ku dabagalahayn markaa wal ogaay hub walku furi goryaal walku furi booshash walku qaaday miidyooni kambuu had magaalada dhalaalinyi ururka guutadin walmadeerni urur gaar ahaan ururka boolotabaad shanaad wal dhibaatay hata deeri male dhaawaan haata male dhimasho male marka nimankan oo kawaarijiinta hatana kagoob roogna may fadaana intii waybu aha si ku darun weelna haddii ilaahay idime oo weerarka oo xagdarradayo haka qaadan unoo hatan hogdiyoona hayni meel biyo hamaraagna ogna yaa maybu aha weerara magaalada darata ururka boolotaad shanaada ha ku dhiyan boosooyinkii isku deganaay ciidanna kore ku jari ciidanna waybu aha dhufeysee ka jari dhufeysee waa kooyan mid iyo meel inta ku kutabeen waa ku inta bataan hatana ka daba roog dhinaca kale hal qof dumar ah oo habada wiiftada gurigeeda ugu tagtay ayaa ku dhaawacantay oo la dhigay isbitaalka gobolka bakool inkastoo magaalada xudur goodoonsan tahay haddana waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu nabdoon deegaanada koonfur galbeed soomaaliya maxamed xasan cabdiraxmaan warbaahinta qaranka magaalada xudur halka aad warkaasi kala socotaanna waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana akhbaaraadka caalamka qaramada midoobay oo sheegtay in dad rayid ah lagu laayay dalka yukrain ugu yaraan boqol iyo laba qof oo rayid ah ayaa ku dhintay shan boqol oo kun oo kalena way ka qaxeen dalka yukrain tan iyo intii ruushku uu bilaabay dagaal ka dhana dalka yukrain khamiistii lasoo dhaafay sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan qaramada midoobay michel bajalet oo ah madaxa sare ee qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka ayaa ka sheegtay furitaanka fadhiga golaha xuquuqul insaanka in dalku uu halis gelinayo naf aan la tiri karin gudaha yukrain waxa ay sheegtay in xafiiskeedu uu diiwaan geliyey afar boqol iyo lix dhaawac oo rayid ah iyo boqol iyo laba qof oo la dilay kuwaas oo toddoba ka mida ay yihiin carruur dhinaca kalena qoraal uu bartiisa tuwitterka soo dhigay madaxa hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee u n h c r filimba grandi ayaa sheegay in tirada qaxootigu ay kor u dhaaftay shan boqol oo kun oo qof guud ahaan warkii habeennimo ee rediyo muqdisho ayaa dhegaystayaal intaas inooga idil anigoo ah maxamed sabriye ayaa warka idinla socodsiinayey cabdulaahi cabdiraxmaan muusena wuu inoo soo saaray tan iyo intaan warkan kiisa xiga ku kulmi doono nabaadiino